subax wanaagsan maxaa cusub subax la mid ah akhbaarta ugu weyn ee aan kuu hayo waa in wasaaraddeena caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabeesha afariyo labaatanka ilaa toddobiyo labaatanka oktoobar laba kun kowiyo labaatan sidee loo qabanayaa ololahan ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka banaadir iyo gobollada maamul goboleedyada degmooyin ka mid ah oo si gaar ah loo beegsanayo taariikhda afariyo labaatanka ilaa toddobiyo labaatanka oktoobar laba kun kowiyo labaatan ugu horeyn wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta islamarkaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka halka tallaalbixiyaashana ay booqan doonaan guryaha xaafadaha xerooyinka barakacayaasha iyo daafaha gobolka banaadir iyo gobollada kale ee dalka islamarkaana siin doonaan tallaalka ka hortaga dabeesha carruurta da-dooda ka bilaabato dhalashada ilaa shanta sano xusuusnow dhammaan carruurta ka yara halka sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada sida jadwalkooda yahay ayadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabeysha in ay u naafoobaan ama u dhintaanba adeegan dhammaan waa lacag la-aan